gudoomiyaha degmada gaalkacyo mudane maxamed cabdirasaaq warsame yasir asmee hadagu unkugooy wejiga koowaad ee mashruuc dhikowka interlooga hareeraga laamiga oo halbowlagan ee gaalkacya taaseyti oo cabirsha eya tum iyo siyad kun oo mitiro iskuweere munaasabada hadaga luunkujaraaye wayba ku qayb galay xildhibaano ku tirsan golo deegaanka gaalkacya guddiga ganacsatada suuqa injineere dhakhaatiir mas-uuliyiin ku tirsan shirkada fuliyaasi mashruugun iyo mas-uuliyiin kale oo muhiime doga degmada gaalkacya maxamed cabdirasaaq daacad iyo ankumahadnagay ganacsatada suuqa sadayo garab surunyin maamulka saasaatowniyo ankadhiiridan inio hirgelyan mashaariicda horumarineed ee gaalkacyo ku darar usoo xusay inay wada shaqeynyo la leeyin shacabka waxaa runtii farxad gaar ah noo ah inaannu saaka aannu xarigjar u samaynayno siddeed iyo toban kun oo mitir isku weeran oo interloog ah oo magaalada dhexdeeda runtii la dhigay oo aannu dhagax dhignay bishii saddexaad labaatankeedii inaannu maanta joogno gebagabadii iyo dahafurkii iyo xarigjarkii ilaahay baa runtii uga xamdinaqaynaa ilaahay ka sokowna waxaannu u mahad celinaynaa runtii ganacsatadii goobaha ganacsiga runtii interloogaas dhigatay markaannu u soo jeedinnay inay magaaladooda runtii ay quruxsadaan ganacsigooda hortooda ay runtii bilicdooda ay ka shaqeeyaan magaalada biliceeda ay ka shaqeeyaan qorshahaas aan u soo gudbinnay sida wanaagsan ee runtii ay u aqbaleen ay u soo dhoweeyeen runtii aad iyo aad baannu uga mahad celinaynaa sidoo kalena guddiga ganacsatada oo runtii hawshaan wakhti dheer ka shaqaynayey hadday noqoto interlog iyo hadday noqoto waddooyinba oo har iyo habeen runtii taagnaa ayaan runtii u mahad celinayaa arrintan waxay tusaale u tahay inay magaalada gaalkacyo oo ay u jihaysatay dhinacii horumarka waxay kaloo tusaale u tahay dadku hadday rabaan inay qabsadaan ay ka shaqaystaan magaaladooda inay qabsan karaan intaan iyo inka badan hoddwaalayd waa tusaale runtii cad inay dadkii bulshadii reer gaalkacyood ganacsatadii inay interlogyo dhiganayaan maanta la daah furayo waddooyin hore aannu soo xarig jarnay oo runtii ay bulshadu runtii ay qayb ka ahayd isku tashigaas runtii waa midda keliya aannu magaalada gaalkacyo aannu ku horumarin karno arrintaas runtii waxaannu ay naga tahay hidadiilo waxay nagu farxadgelinaysaa inaannu magaaladeena runtii aan ka shaqayn karno haddaan nahay dowladda hoose iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo bulshada guud ahaan inay isku tashi noocaanoo kale runtii ay samayn doonaan hadduu allaydmo arrintan waa wejigii koowaad waxaannu bilaabi doonnaa wejiyo kale oo runtii tiro badan dhammaan magaalada fadhis magaalaheeda waddooyinka xaafadaha meelaha shaariicyada ah kulli waxaa noo qorshaysan inaannu sidaan oo kale iyo si ka qurux badan runtii aannu samayn hadduu allaydmo dhowaanahan saasoo kale waxaannu runtii xarigjar ku samayn doonnaa barxado kale oo interloog magaalada laga dhigay marka arrintaas waxaan rabnaa dadka reer gaalkacyood ee u soo jeestay inay runtii magaaladooda ay ka shaqaystaan inay runtii u sii diyaargaroobaan inta aannu qabsannay in ka badan runtii inaan qabsanno hadduu allaydmo waxaan farriin u dirayaa jaaliyadaha reer mudug ee reer gaalkacyood ee daliya dibad runtii jooga waad arkaysaan inay dadkii ay kaceen inay bulshadii ay diyaar u noqotay inay wax qabsadaan inay wax qabsadeen ayna u howlan yihiin inay wax sii qabsadaan waxaa laydinka rabaa inaad qaybtiina qaadataan waxaa laydinka rabaa intii aad ballan qaadeen ee magaalada inay qalabka birta culus haysho oo maayarkii hore xasan maxamed jaamac uu runtii uu bilaabay
mashruucgun oo qaybku ee qorsho baleyran oyo dowlada hoose degmada gaalkacyayewed iyo hata wejishay koowaad marahay meel gebagabe iyo ena shaqada dhismahu weli si habsame leeyaen dareerta